alaikum horta waxaan mahad u celinayaa shacabka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerada ay muujiyeen khaasatan kuwa qoraxda taagan ee biyola-aantu iyo haraadku dheertahay waxaan kaloo mahad u celinayaa ciidamada qalabka sida sida geesinimada leh ay u difaaceen qaranka soomaaliyeed iyo sharafka ay usoo hooyeen shacabka ummadda soomaaliyeed waxaan hore ugu dhawaaqnay in ay ahmiyadu xukuumaddu ay tahay dhanka ammaanka alla mahad leh in aan maxaanku yidhaahdaa aan u hagarbaxnay wixii awooddeena ahayd oo aan ciidanka qalabka sida siinay xuquuqdoodii iyaguna ay guteen waajibaadkoodii si ay u difaacaan uga difaacaan cadowga ayna ayna usoo celiyaan wadanimadii iyo geesinimadii lagu yaqaanay bulshada rayidka ah salaadiinta culamaadudiinka gabdhaha soomaaliyeed iyo dhallinyaradaba waxay siiyeen xaqiiqdii kalsooni iyo taageero aan la xisaabi karin mana ah midaan iloobi doono waa waa idin maqlay banaanbaxyadii iyo shucuurtiinii iyo taageeradiinii sawaxankiinii waa maqlay waxaana khasab ah in aan wax ku qaadano talada dalka waxbaad ku leedihiin waxaad doonaysaan iyo rabitaankiinuna waa khasab in la maqlo shacabka mid baan leeyahay ciidamadana mid kalaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay oo weliba hadda qoraxda u taagan usoo jeeda habeenkii maalinta o dhan u taagan waxaan leeyahay in aad dib ugu noqotaan guryihiina waxaan rabaa ina inaad imaqashaan inaad dib guryihiina ugu noqotaan maxaanku idhaahdaa dhaqdhaqaaqyadan faraha badanna loo oo la joojiyo ilaa hadda guryihiina inaad ku noqotaan ayaan idinka codsanayaa waxaan rajeynayaa in aada maqashaan ciidanka waxaan leeyahay qalabka sida ee geesiyada ah difaaciina ku jira wada difaaca difaaciina ku jira una dhinta dalkiina hooyo guusha aada gaarteenna dib yaan looga noqon cadowgu waxay u eg tahay in uu guuldaraystay yaan la xoojin yaan la xoojin difaaciina adkeeya guushaad ummadda soomaaliyeed iyo karaamadii aada ummadda soomaaliyeed usoo hoyseenna mid la iloobi karo ma noqonayso insha allah hadduu eebe yidhaahdo marka taasna waxaan leeyahay adkeeya boosaska aad taagantihiin inaad hore u socotaan mooye gadaal ha soo fiirinina ummadda soomaaliyeedna iyo shacabka soomaaliyeed waa idin taageersan yihiin waxaanad u soo celiseen qabkii iyo sumcaddii shacabka soomaali soomaalida waad soo celiseen waxaa kale oo aan leeyahay dadka aan rabaa oo macnaha laga maarmaan ah oo tixgelin mudan in dawladdu uu madaxda u yahay sheekh shariif iyo golaha wasiiradu ay ballan qaadeen inay inay shacabka soomaaliyed garab istaagaan hil iyo hoona wax alla wixii tabarteena aan idin siino marka intaasna waxaan kusoo gabagabeynaya dadweynuhu inay guryahooda ku noqdaan ciidamaduna ay adkeeyaan difaacooda bulshada rayidka ah salaadiinta culamaadudiinka gabdhaha soomaaliyeed iyo dhallinyaradaba waxay siiyeen xaqiiqdii kalsooni iyo taageero aan la xisaabi karin mana ah midaan iloobi doono waa waa idin maqlay banaanbaxyadii iyo shucuurtiinii iyo taageeradiinii sawaxankiinii waa maqlay waxaana khasab ah in aan wax ku qaadano talada dalka waxaad ku leedihiin waxaad doonaysaan iyo rabitaankiinuna waa khasab in la maqlo shacabka mid baan leeyahay ciidamadana mid kalaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay oo weliba hadda qoraxda isku taagan usoo jeeda habeenkii maalinta hore u taagan waxaan leeyahay in aad dib ugu noqotaan guryihiina waxaan rabaa inaad i maqashaan